bishan maxaa hayd oo disembar shanteedii ay madasha wadatashiga ay ku soo wareejiyeen kulanka loogu talagalay inuu noqdo kulan qaran insha allah bismillaahi karim guddiga wadatashiga waad ogtihiin waxa weeyaan guddi iyo ku isxilqaamay oo maxaa hayd fikirkan shirkana keenay iyaga oo laakiin maxaa hayd shirka iyagoo sharciga waafajinaya waxay door bideen inay kusoo wareejiyaan labada xisbi qaran inay iyagu ay qabtaan shirkii waxaa nagu soo wareejiyey shaqada xasan guuro oo ah guddoomiyaha guddiga ama madasha wadatashiga waxaanu nagu soo wareejiyey december afarteedii anagoo wada joogna november november afarteedii anagoo joogna ambassador hotel ambassador hotel markaa dabeetana labadii guddoomiye ee xisbi qaran cabdiraxmaan iyo faysal baad maxaa iyakuna markaa daaha ka qaaday labayo tobanka qof ee loogu talagalay inay qabanqaabaha ay qabanqaabada kulanka wadatashiga qaran ay noqon doonaan markii ay ku dhawaaqnay dabeetana maalintii dambe waxaanu qabanay shir kale oo aan intayadii aan iskugu nimi waxaanaanu maxaahayd dooranay guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii xoghayihii iyo afhayeenkii guddoomiyaha kulanka qabanqaabada guddiga qabanqaabada kulanka wadatashiga qaran waxaa u noqonaya guddoomiye maxamed fadal guddoomiye ku-xigeenka waa aniga imika idinla hadlaaya xoghayahana waxa weyaan cabdinaasir yuusuf cismaan afhayeenkana waxaa loo doortay xildhibaan baar saciid faarax waxaananu samaysanay xeer hoosaadkeegii waxaananu samaysanay maxaa ahayd guddiyaashii ama ha noqodo guddigii qabanqaabada oo dadkii maxaa ahayd logisticska noogu qaybgeli lahaa hadday noqoto maxaa ahayd dhaqaalihii saasaan dabeetana maxaa ahayd aanu u samaysanay shirkanna maxaa ahayd aanu qabanayno oldo aana la jeclaysan inaa shirka lagu hadal qaado la yidhaaho maxaa ahayd wax kalaa laku jirta anagu waxaanu aanu ku magacownay inuu noqonayo maxaa ahayd dood cilmiyeed qaran oo qof kasta oo muwaadina uu kasoo qaybgeli karaayo intayadan guddigaana waxallo wixii ay dadka bulshada ah ee muwaadiniintu ay doonayaan inay nagu soo kordhiyaan ay nagala soo hadli karayaan telefoonada ay xafiisyada noogu iman karayaan ay facebookyada nagala soo nagala soo hadli karayaan waxaanu qaadanaynaa wax kasta oo ay muwaadiniinta somalilan ay ka qabto iyo fikirkay ka qabto ba inaanu maxaa hayd aanu anaku miiska aanu ku maxaa hayd dhigno soo dhigno gorofeyno maxaa hayd dabeetna sidii ugu quruxda badnayd ay shirkaasi uu inoogu qabsoomo waktiga la qabanayana ilaa imanka weli maxaa hayd maanu go-aansan go-aankaasuna maalinta aanu go-aansano waan idiin soo sheegi doonaa insha allah bismillaahi kariim cid alle cid maxahay shirkan lagu durayaa ma jirto cid lagu xumaynayaana ma jirto waxaana si fiican inoogu maxaahayd inoogu faraqeyn doona guddoomiyaha shirkan waxa weeyaan shir muwaadiniinta somalilan loogu talagalay inay kasoo qayb galaan qof loo diidayaa ma jirto qof laga hortaagayaana ma jirto fikirkana cid alle cid lagasoo laga hortaagaya ma jirto waxaanaanu jecelnahay muwaadiniinta somalilan ee dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba xor bay u yihiin inay nala soo hadlaan oo ay noo sheegaan fikirkooda iyo xitaa maxaa hayd ajendayaasha hadday isleeyihiin mid aan anaku aanu ka tagnay baa jirta in iyakuna ay fikirkooda ay maxaa hayd ay noo soo dhigaan dadkeennu waxay runtii ugu muhiimsan waa nabad iyo xorriyad dhaqaalo badan ma haystaan dibadda lacag kagama soo dareerto haddii beedmaayo waxaa laga yaaba qaarkood quusadurunigooda inaana haysanin laakiin maskax iyo afka waa ka xor wuxuu la mid yahay markaa waxa lagu koray somaliland ku kortay waa kaa waxaan leeyahay markaa xisbiyaduna markay qaateen doodan doodan waxay u qaateen waa wixii loo igmaday xukuumadda waxaa loo doortay inay dalka xukunto oo maamusho xisbiyada qaranna waxaa loo doorto loo igmaday inay haddii bayd maayo xukuumaddana la xisaabtamaan kuna socdaan waxaan idin leeyahay guddidan waa guddi technicala xisbiyadii qaran oo qaatay xilkii ay lahaayeen ayaa doodan qaatay hore siday ugu qabteen ugub ma aha waa taa laydiin sheegayo inaanu haddii abidnaay madaxweynaha isbedbed fadhinay inaanu xisbiyada kulmiyad ragga ka madaxda ah aanu shirguddoon wada ahayn inaanu b b c da ka wada hadlaynay inaan wax allaalo wax inoogu wanaagsanaaday mooyaane shir somalilan ama dooda ay qabatay oo maanta aynu ka shalayno ama aynu haddii bayd maayo isnidhaahno waxbay kaga xumaaday ilaa maanta inaanu jirin kanna kii weeyaan shirbeeleed maaha somalilan uma baahno shirbeeleed somalilan ma geydo shirbeeleed waa dood qaran oo waxyaabaha xukunkeenu halku marayo maanta halkaynu marayno geedi socodkeenna dimuqraadiyaddeenna shirkan ee guddidan shirkan qabaqaabadiisa way xilsaaran tahay shirkanna wuxuu yeelanayaa afar ujeedo koobkooban ajandihiisu wuxuu la kori doonaa siday ummadda aanu ula falgallo laakiin ujeeddada koobaad waxa weeyaan dal dimuqraadiya bayna geedi socodka dimuqraadiyaddaynu hore u riixno salna maxaa ah doorashooyinka doorashooyinku digindaabiyana waa leeyihiin madfacna waa leeyihiin digindaabiyadeeda inaynu iska moosno waxaa inagu waajiba inaynu mar walba shirno doodno wax isweydaarsano waxaa maanta shirkaa doorashadaa aynu ku soconno ee xisbiyada qaranka saddexdoodoo wada socdaa ay haddii beydmaa isku raacsan yihiin caalamka ugu yeedheen laba kun iyo shan iyo tobanka inuu shirku qabsoomo waxaa kow ka ah in diiwaangelin la sameeyo diiwaangelintu tii shalayto siday noqotay waad ogeydeen doorashadii ugu dambeysay xaaftii inaga raacday waa ogeydeen waynu ka wada tishanaynaa waa maalinteedii intaanay ina soo gudagelin ayaynu ka tishanaynaa waxaa la mida shuruucdii doorashooyinkaa lagu qaban lahaa qodobka koobaad waa kaa qodobka labaad waxa weeyaan haddii bayd maayo inaynu qadiyadda ugu weyne somalilan leedahay ujeedada ugu weyne waxaan ictiraafkeenna halku marayaa wadahadalka soomaalida halku marayaa in aynu halkaa iyadana wax iska nidhaahno oo dadku waxay u baahan yihiin in la iswaraysto wax la isweydiisto wixii la isteeriyo dabadiyo gudaba in la kordhiya kaana aynu nidhaahno qodobka saddexaad waxa weeyaan inaynu qabiyada ku jirta dowladnimadeenna iyo geedi socodkeenna aynu iyadana wax iska nidhaahno shirar badanoo horena waa laiska yidhi kanna waa layska odhanaya kow waxa ka ah guurtida miyaynu doorannaa miyaynu xulannaa sharcigeedii mee maxaa inooga yaalla istoorku muxuu ka yidhi waynu ognahay inay aqal xoog badan ay tahay oo qiimo badanna inagu leh maalinkan maanta aynaan garanayn si allaale si aynu haddii beed maayo uu ula jaan qaado marka madaxweynihii la dooranayo baarlamaankii la dooranayo degaankii la dooranayo maxay iyaga aynu ka yeelanaa waxay ka mid tahay qabyada stoorka qabyaa ku jirta meelo badan baa qabya inagaga jirtaa qabyadaa waynu la soo nooleen markaynu jaanis u heleen nasiibu helo waa inaynu ka hadalnaa ka ugu dambeeya waxaan xukuumadda inaynu la xisaabtanno xisbiyada qaran macno kaloo ay u dhisan yihiin ma jirto la xisaabtanka xukuumadda toosinteeda dadku maxaa ka dhiman maxay tebayaan cidna u daba fadhiisan maayo cidna ka baryi maayo shaqo kalaba dee looma igmano ma hayaan marka taasuna ujeedooyinka shirka ama doodan ayay noqon doontaa waxaan ku soo uruurinayaa guddidan meel kumay ku fulan way u furan tahay in xukuumaddu wax kusoo darsato talo kusoo darsato kasoo qayb gasho way u furan tahay dadweynaha iyo bulshada rayidka ah inay wax kusoo darsadaan oo ka soo qayb galaan oo haddii bayd maayo wixii la quman waxaanu leenahay shirkanu ama doodanu waxay u qabsoomaysaa wakti ay dadku tabeen inaan muddo badan doodaasoo kala dhicin tii ugu dambeysay waa taa aan idiin sheegayno laba kun iyo lixdii taa ugu dambeysay waxaa dowr ka qaatay dowladda maanta joogta ee madaxweynaha axmed axmed siilaan iyo taa ugu dambeysay looma joojinin dowladdii joogta waa la qabtay kanna annagu haddaanu guddi nahay annagu siyaasiin annagu technical baana waa naga go-antay waanu qabanaynaa ummadda ay ka soo baxday inay doonayaan in loo qabto marka waxaanu leenahay cid walba waa u furan tahay waxaanu kaloo leenahay guddidan waa lacag kuma qaadato waa mutadawiciin xisbiyada mucaaradkuna waa mutadawiciin xukuumaddu iyadaa kuraas waaweyn ku fadhida oo cashuurtii dadka laga qaadayey ku fadhida iyadaa loo igmaday inay hagaajiyaan annagu annagoo tabaracayna ayaanu uga lexjeclo badannahay inaanu dalka hagaajino kursigana ka bedelo kursiga boobna kaga bedeli mayno shirna kaga bedeli mayno farta dadweynaha iyo codkiisa ayaanu kaga bedelaynaa kaasay u taagan tahay gubdidana taasay doonaysa xisbiyadu u taagan yihiin marka waxaanu leenahay war shirku waa shir umadeed oo wanaag lagaga talinayo oo dhaqankii iyo hiddihii somalilan lagu jaangoynayo oo ay ku dhaqmayso oo ku taagan tahay kiisa diinta iyo kiisii kusoo caanamaashay caalamku shirarkaan anagu ka qayb galaa shir baan ka imi imika somalilan baa masal u ahayd sida ay dowladnimada iyo wadahadalka ummaddu ay ilaa halkaa ugu gaadheen iyadoo qayrkeed ay cidla rafanayaan kii uu ka mid yahay anigu intaasoo shir baan dalka kasoo qartay weli mid aan dhibaato ummaddu ay ka sheeganayso intaasoo shir baa inoo soo dhacay weli mid ay dhibaato wanaag mooyaane ay kasoo korodhay ma jirto kanna kaasuu noqona waxaan idinka ballan qaadaya guddidayadaasu waxaan wanaag ummaddaa u keenayn oo nabadgelyadeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo niyad sanaanteeda inaanay waxay ku kordhisamay waxna u dhimayn asalaamu calaykum